bismi illahi raxmaan raxiim waxaa farxad noo ah in madaxweynaha iyo wafdigii ballaadhnayd ee muddada sagaalka cisho ah ku maqnaa kismaayo shirkii wadatashiga inay ku soo laabteen si nabadgelyo ah dalkoodii madaxweyne waxay la tahay dadku waxay rajaynayeen in ummadda soomaaliyeed wax dan u ah puntlandna dan u ah shirka ay ka soo baxdo laakiin waxaad moodaa dhinaca kale inay noqotadoo aan waxbaba sida wararku nagu soo gaarayaan waxay la tahay warbixinta adigunbaa dee leh ummadduna kolley aad iyo aad bay u sugaysay imaatinkiinna iyo soo dhowayntaada waxayna ila tahay dadku shaashadahay ka daawanayaan sida laguu soo dhoweeyey waxaanan kala garanayn in yacni heshiis la'aanta lagu faraxsan yahay iyo in yani kolley dee dowladdii iyo madaxdii iyo wafdigii maqnaa oo noo soo noqday alxamdulilah waxaan jecellahay madaxweyne iyadoo aanu ilaahay ugu mahad celinayno soo noqodkiinna inaad ku soo dhowaato dhulkaagii iyo dowladdaadii iyo shacabkaagii aad baan ugu faraxsannahay wabilahi towfiiq iminkan waxaan jeclahay madaxweyneha inaan kusoo dhaweeyo kusoo dhaweeyo madaxweyne bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum raxmatullah wabarakaatu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan kusoo laabanno caasimada gobolka bariya boosaaso puntland siduu madaxweynuhu sheegay noo ka nimid socdaal qaatay sagaal beri aan ku tagay magaalada kismaayo oo looga hadlayey lagu qabtay shirkii madasha wadatashiga geed socodka soomaaliyeed aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxda iyo shacabka reer boosaaso soo dhaweyntoodii wanaagsaneeda maanta aad noo soo dhaweeyeen aad baan ugu mahadnaqaya marka hore marka labaad waxaan rabaa inaan aad mahad ugu noqo runtii dadka reer jubbaland madaxdooda madaxweynaha ugu horeeyo iyo shacabka reer kismaayo oo runtii si aad iyo aada u wanaagsan noo soo dhaweeyey hosbitaalitygoodii iyo soo dhaweyntoodii iyo martigelintoodii innaba aan la quuri karin aada iyo aad ugu mahadsan yihiin shacabkaas aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa soo dhammaaday shirkii shirkii dabcan wixii ka soo baxayna shalay waxaa iyada oo idaacadaha iyo telefishinadii meel walba la hadlay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliyeed cumar cabdisha cali sheekh maarke kana hadlay wixii laga wada hadlay iyo waxa hadda loo ballansan yahay runtii lama odhan karo shirku guuldarru kusoo dhammaaday dabcan soomaaliya meesha isugu timaadaba wax badan baa waxa laga hadlaya masiirka dalka weeye wax sahlan oo oo mararka qaarkood go-aamo deg dega lagu gaari karo ma aha marka isjiid jiid iyo doodo dheer iyo wadatashiyo tiro badan waa ay jirayaan laakiin waxaan aaminsanahay ugu dambaynta wuxun soomaaliya danna oo ah puntlandna runtii shacbigeeda dan oo ah inay ka soo bixi doonaan wadahadallada dambe loo ballansan yahay waxaan idiin sheegaya waxaa weeye annagu ka xukuumadda puntland aan waxaan meesha geyna waxaa weeye wuxuu ahaa mowqifkii shacbiga reer puntland way hadleen cod dheer bay ku hadleen fartintaas ayaanu qaadnay oo meesha geynay dabcan sidoo kalena shacbiga reer puntland waxay noo wakiisheen in aanaan soomaali ka go-aynine soomaali wixii dan u ah oo wixii tanaasulaada oo ka suurtooba shacbiga reer puntland meesha inaan geyno dabcan boqol kiiba boqol dadku qof walbaa wuxuu raba ma u helayo waxaa laga hadlayaa waa masiirka dalka waxaa laga hadlayaa waa dhismihii dowlad qaran weeye waxaan ka hadlaynaahay qof walbaana dee mowqif buu leeyahay aragti buu leeyahay marka in la wada hadlo laisu soo dhawaado laisu tanaasulo wax badanna boqol kiiba boqol boqol boqol kasta ma heli kartee wixii tanaasulaad oo suurtagala in la suubiyana shacbiga puntland raali bay ka yihiin waana inagu dareen saasay nagu dareen annagu marka waxaanu gelnay waxay ahayd fartiintii shacabka iyo rabitaankoodii iyo sidoo kale wax naga suurtagala oo puntland ay ka tanaasuli kartana meesha waanu geynay waxaan rajaynaynaa marka in ugu dambaynta laysfahmo qof walbaaba uu ogaado cid keligeed u ismi kartaa ma jirto cid keligeed gooni u han karta dowladna ma jirto waxaa loo baahan yahay marka in la fahmo oo danta guud laga horumariyo maslaxadaha khaaska laga horma laga horumariyo maslaxadda markaas qofku isleeyahay gobolkiisa keliya ayay darunta marka waan rajeynayaa marka insha allahu in wadahadaraduna sii socdaan ugu dambeyntiina ay guul kusoo dhamaadaan waxaa kaloo oo raba inaan yar ka ilaahdo arrin baa baliyahan raadiyaasha laga hadlayay lasu jawaabaya ku saabsanayd arrinta shiicada waxaa weeye shacbiga soomaaliyeed meel kasta joogaan iyo gaar ahaan dadka puntland ku nooli waa da shacab muslimiina oo sunni ah weeye cid hadda u qareemi karta shiicannimo ugu qareemi karta dalkana ma ay jirto qofku ama ha ahaad xilka dowlad ha haya ama yuusan haynine cid hadda u qareemi karta oo shiicanimo ugu qariibi karta dalkan ma ay jirto dadkeenu namana soo gasho shaqana kuma lihin puntlandna wax ee raad ah oo noocaas anu aan ka ogahay ma jirto waxaan ka ogolaanayno inay raad ku yeelatana ma ay jirto marka taasna dadka raba shacbiga ree puntland inaan u sheego una caddeeyo arrinta iyada aad iyo aad baad umahadsantihiin khayr iyo gurbaan dila jeedaya mahadsantihiin waa mahadsantan leeyahay